Haweenka ku nool magaalada Beledweyne ayaa bilaabay in ay bartaan xirfadaha cilaan-saarka iyaga oo doonaya marka ay bartaan xirfadaha in ay ku shaqeystaan. Gabdhaha barta xirfadda cilaan-saarka ayaa waxa ay ka bartaan iskuulka Alfah oo ku yaalla xaafadda Kooshin ee magaalada Beledweyne. Anfac Ibraahim oo ka mid ah macallimiinta ardada bara xirfadaha cilaan-saarka ah ayaa sharaxaysa wakhtiga gabdhaha ay bartaan xirfadda cilaan-saarka iyo naqshadda cilaan ama noocyada kala duwan ee ardadu ay baraan.
gabdha walaalahay waaye inaan waxa aqoonta aan leeyahay maanta oo aan la kaashado maanta aad aan u xiiseynaa misena aan u jeclahay waan sii jeclaanaa wax mar walba ay sheegeen aqoon aan leeyahay inaan gabdhaha walaalahay wax oogu qabto Waa kaas. maasha allah xirfadaan xaafadeyda ku bartay inaan maanta meel tagi naag waxba ima barin laakiin saxaafadeyda ku bartay hooyadeyna garabkeyga ay taagneed ilaahay ha ii dhaafo sideed saac iyo sagaal saac labadas waqti aan bara waxaa ugu dhaliyey baahi aa u qabi macnaa maantana baahidaas aa u qabi waa u baxsaday meel walba maanta oo oo liiga soo wacani waa tagi karaa waa ka shaqaysan karaa alxamdulilah is ilaah mahad iskale Qaar ka mid ah gabdhaha barta cilaan-saarka ayaa sharaxaya sababaha ku dhaliyay in ay bartaan xirfadda qurxinta dumarka iyo cilaan-saarka oo ay iskuulkuba ay ka dhigtaan.
dhawaa magacayga hadaa ku bilaabo waa xafse cabdi maxamed xirfadda cilaankana barato marka waxaan rajaynayaa insha allah dadka inay nagu daba daystaan oo xirfaddaas lagu soo wada biiro xirfaddan waa xirfadda keliya oo lagu shaqaysto waddanka inkastoo shaqalaan yahay waa xirfadda lagu shaqaysto marka insha allah dadaalkayna halkan kasii wadnaa rajaynaynaa walaahi in badan dee anigu cilaansaarka inaan ku shaqaysto oo yacni ani ganacsigayga ma- midda ugu fudud maadada ugu fudud oo barta waaye oo ku shaqaysan kara maantay oo xirfad ahaan aa u bartay maasha allah maantana waa kusii dhiirigelinaya gabdhaha sidoo kaleeta inay si fiican u bartaan maadada ugu fudud oo la barto weyde si fiican ay u kala duwan tahay markii horeeto dee aqoonteeda cilaansaarkayga si fiican ma kordhanay laakiin hadda aqoonteyda maasha allah si fiican usii korortay maasha allah si fiican aa u bartay muddooyinkii dambe waxaa soo badanaya gabdhaha baranaya xirfadaha gacanta laga qabto kuwaasi oo shaqo abuur u noqday guud ahaan gabdhaha Soomaaliyeed